halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo bartaan internet ku leenahay ee v o a somaly com
galab habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddexiyolabaatanka bisha januari sanadka cusub laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil farjan
qodobada aan idinku haynona waxaa ka mid a idaacaddayada fiidnimo baraf dabaylo wata oo curyaamiyey gobollada bari ee maraykanka malaayiin qof oo waxaa lagu amray inay guryahooda ku ekaadaan iyada oo kumannaan kun oo qofka oo qof oo kalena ay koronto la'aan yihiin diyaaradaha sidoo kalena wararkaan idiin hayno waxaa ka mid a diyaaradaha kenya oo duqeeyey deegaano ku dhow degmada ceelcadda ee gobolka gedow
deegaanka kurtan dhoobla oo warguduudi ceelcadda u dhexayso maanta waxaa ka dhacday duqayn shalina waxaa ka dhacday duqayn annagana duqayntaan maqlaynay waa meel wara oo la caddaayay toddoba ruux iyo cali ilaa toddobaatan gaaraha ku dhintay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale marka hore sida dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii caalamka
baraf ayaa dhulka baraf dhulka ka sarreeya ilaa laba fiit ama ilaa siddeed iyo konton sentimitir ayaa gudaha magaalada washington maanta oo sabti ah buuxdhaafiyey wuxuu xilliganna usii durkayaa dhinaca filadelfiya iyo new york wuxuuna dhibaato xoogan ku hayaa waddooyinka khadadka tareennada iyo socdaalka hawada ee gobolada bari ee dhinaca gobollada dhaca dhinaca bari ee dalkan maraykanka ilaa toddoba gobol ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sababo la xidhiidha cimilada oo xun ka sokow barafka daran ee da'aya waxa wehelinaya dabayl xoogan oo ku socota qiyaastii toddobaatan mayl saacaddii barafkan da'aya ayaa laga yaabaa in uu gaadho heerka barafkii ka da'ay caasimadda washington sannadkii kii
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maxamuud cabdi magan oo ka mid ahaa ku-xigeenadii xeer ilaaliyaha soomaaliya uu ka mid ahaa dadkii labaatanka qof gaarayay ee ku dhintay weerarkii khamiistii ka dhacay maqaayadaha xeebta liido waxaa xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir uu u sheegay arrinkaas idaacadda v o a waxaana uu xaqiijiyey dhimashada ku-xigeenkiisa waxaan aada iyo aada u jeclahay horta marka hore inaan tacsi u diro ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan qoysaskii ay ka dhinteen dadkii mujaahidiinta ahaa waxaan kaloo khaas tacsi ugu dirayaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maxamuud cabdi magan oo runtii ka mid noqday dadkii ku shahiiday ee ku geeriyooday goobtaas kaasi wuxuu ahaa xer ilaalyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir oo u warramayey v o a wararka caalamka haddaan kusii soconnana xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa rajo ka muujiyey in wadahadallada syriya ay bilaabmi doonaan toddobaadka soo socda kerry ayaa hadalkan ka sheegay caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad halkaasi oo uu kulamo kula qaadanayo kooxaha mucaaradka ee syriya shirkaahi qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee u dhexeeya dowladda syriya iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa la qorsheeyey inuu bilowdo maalinta isniinta laakiin saraakiisha ayaa ka dhawaajiyey in uu dibu dhac kooban iman karo taasoo qayb ka ah is-afgaranwaa ku saabsan cidda ka qaybgelaysa
madaxweynaha shiinaha shin jinping iyo dhiggiisa iiraan xasan ruuxaani ayaa ku dhawaaqay waa cusub oo ku aadan xiriirka labada dal xilli hogaamiyaha shiinaha uu booqasho rasmi uu ku joogo magaalada tehraan oo xarun u ah caasimadna u ah wadanka iiraan labada hogaamiye oo kulmee ayaa seexday heshiisyo toddobiyo toban gaaraya oo u badan wada shaqaynta dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood waxay labada wadan sidoo kale isku raaceen in la ballaariyo ganacsiga labada dal
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e warar kala duwan oo soomaalida hoseeya ayaa inoo soo socdaba marka horese dalkan maraykanka sida aad warkaba ku maqlayseen baraf xooggan oo dabaylo wata oo weli da'aya ayaa curyaamiyey gobollada bari ee dalkan maraykanka magaaladan washington ayaa waxaa ilaa iminka ka da-ay lixdan sentimitir baraf gaadhaya oo dhulka ka sarreeya qiyaastii intaasi iyada oo barafkuna uu sii socon doono saacadaha soo socda ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay gobolada qaarkood waxaana xaalad deg deg ah lagu soo rogay toban gobol oo barafkan ka da-ayo malaayiin qof waxaa lagu amray in ay guryahooda ku ekaadaan iyada oo kumanaan kun oo qof kalena ay koronto la-aan yihiin haddaba warbixinta waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha igula sugan baraf xooggan ayaa waddooyinka washington d c qariyey sabtidii maanta iyadoo barafkan oo dabeelo wata ay suuragal tahay inuu jabiyo rikoorkii hore ee barafka ugu badnaa ee ka da'a washington waxaana howlgab uu ka dhigay waddooyinka iyo duulimaadyada ku safra dhinaca bariga kana yimaada gobolka north carolina kuna jeeda new york in ka badan shan iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool labaatan gobol oo maraykanka ayaa la siiyey digniinaha la xiriira hawada kuwaas oo lala socodsiiyey inay la socdaan kanaalada saadaasha hawada dad badan ayaa guryahoodu sii dhigtay cunno biyo iyo khamri si aysan xilliga fasaxa toddobaadka guryahooda ugaba soo bixin ugu yaraan siddeed ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen shilal sababay waddooyinka oo barafoobay darteed gaar ahaan waddooyinka isku xidha north carolina kentucky iyo tennessee guddoomiyaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan new jersey pennsylvania maryland virginia north carolina georgia iyo sidoo kale duqa magaalada washington ayaa ku dhawaaqay xaalado deg deg ah waxaana dadka looga digay inay gawaaridooda wataan duqa magaalada washington mariel bowser oo ka hadlaysay xaaladda deg dega ee washington lagu soo ragay ayaa tidhi tani waxay leedahay cawaaqibka nolol iyo geeriba marka dhammaan dadka ku dhaqan degmada colombiya waa inay sidaasi ula socdaan sidoo kale baraf ayaa ka da'ay dhinaca koonfur bari pennsylvania oo ay ku jirto filadelfiya horraantii sabtida dabaysha ayay saadaashu sheegaysaa inay ku wajahan tahay dhinaca waqooyi iyadoo la rajaynayo inay gaarto goor dambe uu maantahay magaalada new york waaxda la socodka hawada qaranka maraykanka ayaa sheegtay in aan la saadaalin karin weli inan baraf aan hore looga arag taariikhda magaalooyinka washington iyo baltimore uu halkaa ka di'i karo dabaysha iyo barafka socda darteed ayay dadka qaar saadaalinayaan inuu ka badnaan karo kii ka da-a washington sanadkii laba kun iyo tobankii ee gaarayay toddobiyo toban dhibic sideed inch oo u dhiganta shan iyo afartan dhibic laba sentimitir iyadoo kun sagaal boqol labaiyo labaatankiina ay magaaladu ka da-een barafkii ugu weynaa oo dhulka u soo jirsaday sideed iyo labaatan inch aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in weli ay socoto duqaynta ay diyaaradaha dagaalka kenya ay ku hayaan deegaano u dhow degmada deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo halkaas oo dhowaantan lagu weeraray ciidamo halkaasi jooga oo kenya ka tirsan duqaynta maanta dhacday ayaa dadka waxa ay sheegayaan in ciidamada kenya ay dad deegaankaasi ku dileen oo rayda ismaaciil xuseen farjar ayaa waraystay nin magaciisa sababo amni darteed u qariyey oo sheegay inuu ku sugan yahay meel u dhow ceelcadde waxaan kaala hadlayaa deegaanka likorey ceelcadde meel u jirta afartan kilomitr iiga warran waxaa la sheegaya duqayn inay deegaanka ka dhacday annagoo deegaanka kurtandooble oo wargadiidi ceelcadde u dhexayso maanta waxaa ka dhacday duqayn shalina waxaa ka dhacday duqayn annagana duqayntaan maqlaynay ma goobta ayada maanan joogin duqaynta baan maqlaynay isku eriyana waa nahay duqaynta ayada waxaana gula yiri waa meel wara oo la cabahayay toddoba ruux iyo ani ilaa toddobaatan gaaraha ku dhintay dagaalka duqayntaas shali iyo maanta labadaba way socotaa meesha ay wax ku dhinteen waa meel halkeea bal haddaad dadka sawir ka siisid ama u tilmaantid meesha ayada waa meel ceelcada ilaa shan iyo toban kilomitr u jirto waxaanay ka jirtaa ceelcadda dhanka koonfur bay ka jirtaa marka dadka la weeraray waayo
dad shacaba oo iska cabahayo wara oo iska degan oo xoolo la jiraa meesha iyada lagu duqeeyey dawlad ma deganeen shabaab uma deganeen ciidan iyo urur ma deganeen dad shacabo iyo warqotaayoyin laga cabo oo diile oo korkooda baa dadkii jooga baa lagu duqeeyey yaa weerarkan geysanaya weerarka duqeynta waxaa geysanaya dawladda kenya ka koray maadaana maaqaana waana helicopter midda miigana dee waa iyada labada way ka socdaan haddee waxaa ceelcadda guba ama milikeeley gubi oo baabuurta dabaabadan wadatana waa ka iyada waayo dee diyaaradan ciidan baan usudayno ciidan baa wadata muddo intee la eg baa duqayntu socotay duqeynta ilaa saacadkii laba saac iyo ilaa afar saac way socotay kolba goob waayo ceel guduud way duqaysay kurtanoobla way duqaysay buurin way duqaysay horta waana kuu sheegaya cumar gabay way duqaysay ilaa adee saacaday socotay shan saacadan bay socotay afar saac ilaa afar saac marka dhulka ay bartilmaameedsanaysaa bal waa dhul noocee ah waa dhul oo dee area oo derada la yidhaha dhulka waa dhul geedala oo buur ay u dhow tahay oo oo wad leh oo raamale waay dhulku waan gartay n ma jirtaa ilaa hadda maamul gobol baa jira n ama dee cid gobolka ka mas-uula n ilaa hadda wax dhaqdhaqaaqa oo la doonayo bal in arrintan wax looga qabto ma maqashay adigu maku soo gaadhay
maya maya maya dadka oo ama shacabka ama tuulowda degan ama ma garanaysaa way cawdeen way qayliyeen waa haddii hadda wax noo dameeya maogi wax hadda loo qabtay welina ma soo gaarin dadka deegaanka xaaladooda iga warran balse yihiin haddaad sawir ka siisay dadku dhegaysanaya
dadka deegaanka oo ilaa ceel cadde iyo ceel gaduud iyo u dhexeeya ceel waaqama dhamas u dhexeeya oo xuduudaas ilaa ku jira eridaas cabsibaa ku jirta colaadaa ku dhacday xaaladooda waa khatar waaye waa dad duur degan oo waxa weye guriyashooda ka barakacay oo duur degan annaga hadda duuraan deganahay xaa meesha aan deganay tuliyeeda waan ka gaxnay hadday ku dhegaysanayaan mas-uuliyiinta dalka kenya maxaad n u sheegi lahayd maxaad fariin halkan u marin lahayd
waxaan fariin u marin lahaa annagu ma nihin shacab baan nahay urur ma nihin shabaab ma nihin hub ma wadanno waxaan codsanayna waan fariin u marinaynaa hadi hadday shacab gumaad ay ahayn oo shacabka ay gumaadaynin duqaynta hanaga dhaafeen dhegeystayaal waxaan sidoo kale isku daynay inaan xiriir la sameyno ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan iyo kuwa amisonba si ay uga hadlaan duqeyntaasi lagu eedeynayo inay dad rayid halka ku dileen balse ilaayo hadda welina may suuragelin
qaar ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliya ayaa sheegay faragelin badan ee lagu hayo soomaaliya iyo tayadarrada haysata dowladda soomaaliya inay ugu wacan tahay helitaanka helitaan la-aantaan idhaahdee ciidamo soomaali ah oo dib loo dhiso oo gacan ka geysta dib u soo celinta amniga wariyaha v o a ee muqdisho jacfar kuukay ayaa arrimahan ka waraystay brofesor cabdikariin daa'uud oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda muqdisho kana faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda
dhowr jaanib bay leedahay arrintan ciidan dirit iyo dabeerya haysta oo wixii xuquuq u lahaa haystan ma aha ciidan tababarkii la rabay ee ku filan haystana ma aha ciidan qalab uu wax ku difaaca lehna ma aha dhinaca kale dowlad wadaniya oo dalkii hormarinaysa oo ciidan dhisaysa oo musaalaxa intay samaysa itijaah dadkii u jeexaysana weli ma jirta eh dalkeennii wuu kala qayqaybsan yahay oo sidii dagaalkii qabiilkii burburkii loogu kala gogo-ay yaa loogu kala gogo-an yahay ilal-aankanna aada arkaysaa madaxdiisii intaas oo shir inta laysugu yimaaday in laysku afgaran layahay tan saddexaad dalkeenna haddeed faragelin fara badan oo ajnebi baa ku jirta oo dhinac walba leh oo nin dalka kuu dhisahayaa uusan ku jirin nin walbaaba dana watana maanta way wada joogaan
laakiin ma laysku aamini karaa waay su-aashu ciidan soomaali ah oo xataa haddii la helo iyagoo tababaran oo qalabkiina la siiyo ninkaas qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan nafsadiisa ma ku aamini karaa ciidanka haddii ciidan laga dhigo oo xuquuq la siiyo waa laysku aamini lahaa hortiiba way joogahayeen waana wax badan way ilaalinayeen haddii ciidan rasmiya oo soomaaliya la keeno oo la yidhahdo xuquuqdaasaad leedihiin tababarkii ku filnaa iyo qalabkii ku filnaa la siiyana way ilaalin lahaayeen laakiin loomaba jeedo ninbaa gurigaaga alla kuma geeyo yirolhasiyo xaggiisaba uma socdo markay aragto etoobiya inay danaheeda ayna meesha ku arkaynin waxa laala waxay rabtay fashilinaysaa waxaa sameeya inay tiraahdo abaabusho oy bixisana waa wax suurtagala kenya waa saasoo kale nin dalkaagi doonahayo baddaadii inuu qaato raba miyaa adiga dal kuu dhicinaya ciidan kuu dhisahaya haddeed intaa faragelinta ahee carada alla ka badiyay ee bannaanka una waa jirtaa innaguna dad inta tabaabushhaystay haatan weli ma jooge eh madaxda noo joogta waa madaxdaas qaabqabiileedka isku haysata oo maanta dalkii war isu imaadoy laga kari la'yahay oo haatan waxaa la dhihi doonaa aanaan ogeyn dadka muqdisho ku nool eh, waxaad arkaysaa inayba u muuqdaan eh, kuwa la qabsaday ee dhibaatooyinkan iyo qaraxyada iyo weerarada Eh, tusaale ahaan marka hoteel la qarxiyo waxaad arkaysaa maalmo kadib isagoo sidii ka qurux badan oo shaqaynaya Eh, weerarkii ugu dambeeyey ee xeebta liida ka dhacay eh, subixii weerarka lasoo gebagabeeyey jimco bay ahayd waxaad arkaysay dadkii usoo dabaasha tegi jiray xeebta liido inay sidii caadiga ahayd u yimaadeen oo iyaga iyo ciidamadii meesha joogay ay fooda isdareen iyadoo weli dhiiggii meesha uu yaallo ayaad arkaysaa inay dadkii imanayaan oo ay doonayaan inay eh, sidoodii caadiga ahayd eh, usii wataan noloshoodii arrintaasi maxay ku tusaysaa dhowr iyo labaatan sano burbur iyo qarax iyo magaciisii inuu ku soo jireen lana qabsadeen qaraxaana meeluu ka dhacahayo aan la aqoonin hadda waa dhacay kan waa la afjaray saa daraaddeed qaraxii dambe waa wax meeluu ka dhacahaya aan la ogeyn marka noloshoodii sidii caadiga ahayd ay isaga socon jireene dhowr iyo labaatanka sano ay ay ku soo jireen bay iskaga jirahayaan ninkan hadda wax u boodahayo magacaadiiyo waxaynahaya lama arko hebel baa qarxaday kanu sidaasuu noqday baroor badan miyaad maqasheen mid la arkaaba waa la qaadahaya waa la duugayaa waanu la qabsannay dhimashada iyo qaraxa iyo dhibaatada meelay aadaanna ma laha Eh, maxaad ku talinaysaa marka si eh, qaraxyadan iyo waxyaabahan looga hortago mase jiraan eh, waxaad is leedahay eh, haddii lagu dhaqaaqo eh, waxaa suurtagala in eh, qaraxyadu ay yaraadaan amaba gebi ahaanba la joojiyo iyo weerarada inta aan saan aynaan isu waafaqsanayn ninba nin u khilaafsan yahay waddankii ciidan uusan u lahayn faragelintan faraha badanu ay saan u jirto haddeed inaan un ka sii xumaanna maahaane inaan ka soo wanaagsanaana laga yaabi maayo kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdikariin daa-uud oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda muqdisho wuxuu maga- u waramayey wariyaha v o h jacfar kukay
habeen wanaagsan dhegaystayaal idaacadda v o e aad dhegaysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa washington dhegaystayaal waxaad markan kusoo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya ridwaan xaaji cabduuli oo istuudiyaha v o a ee magaalada london kasoo diyaariyay barnaamijka
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya istuudiyaha v o eda ee magaalada london barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ah duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ugu horeyn guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
master ridwan aada iyo aad aad u mahadsan tahay waa ku dhowahay idaacadda v o a kaaga mahad celinayaa waraysigiina kooban waa gartay een, dabcan booqashada halkan aad ku joogto waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin een, waxaad la socotaa weerar een, magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido in dad aad iyo aad u fara badan ay ku dhinteen dad kaloo fara badanna ay ku dhaawacmeen ugu horeyn een, weerarada noocan oo kale ah maxaa sababa ay kula tahay in laga hortegi waayo si ah, waa arrin aada iyo aad aan uga xunnahay laakiin qadarka alle adna ka mahmaan karto wixii dhacay waa ku sabar siisannahay shacabka soomaaliyeedna waa uga taxsiyeynaynaa Een, gaar ahaan agaasimihii waaxda qorsheynta iyo tababarka ee gobolka banaadir ayaa ku dhintay ehelkiisana waan uga taxsiyeynaynaa taas marka een, waa un dhacdo xanuun badan Een, in kastoo adduunku meelo badan ay ka dhacaan qaraxyada noocaas oo kale ah laakiin hadda meeshaasi meel dad maata ah oo shacab soomaaliyeed oo halka isaga dalxiis tegay oo meesha ka shaahaya ayaa lagu weeraray marka dee waa dhaqankoodii nimanka ayaga ay dhaqankoodii waaye waana wax badanna way fashiliyeen hay-adaha amniga oo lama dhihi karo maaragtay waa waa laga gaabiyey lama dhihi karo oo wax badanaa la fashiliyey muddo horeyna isku dayayeen inay meelahaas ay kale ay bartilmaameedsadaan laakiin dadaal badan oo hay-adaha amniga ay geysanayeen ayaa looga hortegay haddana waxaan aad iyo aada u aaminsannahay inaysan dadka hawsha ay hadda ay ku jiraan aysan ka gaabi doonin oo maaragtay arrintaas aysan baqdin gelin doonin aan rajaynaynaa aduna waxaan aaminsannaha waxaas ay ka gudbeynayo isla maantaba waxaan rajaynayaa beeshii oo baddi liido inay sideedii u camirantaan aaminsana waa gartay guddoomiye een, dabcan weerarada inta badan ka dhaca eh, gobolka banaadir adiguna aad mas-uulka ka tahay dad badan waxay isweydiinayaan maxaa weeraradu ay ugu soo noqonoqonayaan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ka shakisan yihiin in gobolka banaadir iyo hay-adaha amnigu aanay wada shaqayn lahayn marka wada shaqayn intee leegaa maaragtay gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee amniga dowladda u dhexeeya wallaahi marna dee waa wada shaqayn marna waa isxukumid wada shaqayn way wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir inkastoo ay aada iyo aad weli waaciga ama dadka shacabka biseylkooda oo weli uu gaaban yahay waxay gelin badan ay u baahan yihiin maaragtay badan haddana annagu gobolka banaadir aan mas-uul ka nahay shacabkii aan mas-uul ka nahay amniguna hawada ka meyimaade dadku ayagoo hoos u haddii aan laanta iyo waaxda iyo degmada iyo hay-adaha amniga iyo iska warqabanaysa wada shaqayn ka dhaxayna wax badan ayaa meeshaas ku xumaa karaan leenahay taas marka waxaa waa laga maarmaan in gobolka banaadir maamulkiisa iyo shacabkiisa iyo hay-adihiisa amniga inay waa arrin aada iyo aada daruuri ah oo laga maarmaan ah haddana maaragtay waa wada shaqaynaa inta badan waa un iska warqabnaa waana is waxbanaan iska weydiinaa wixii dhimanna waxaan aaminsanahay inay dhammaystirmi doonaan oo waktiga u dhammaystiri doono hadalladaada guddoomiye waxaa ka muuqdaa in wada shaqayn fiican aysan u dhexayn gobolka banaadir iyo waaxyaha amniga iyo dadka shacabka ah marka qorshe hadda ma wadaan ku saabsan sidii dadku ay u wada shaqayn lahaayeen oo aada iskugu soo dhowaan lahaydeen horta hadalkeyga waa aragtay waa qofo sibaa laga yaabaa inuu u fahmo adigu hadda waxaad u fahamtay inay wada shaqayn fiican aysan naga dhaxayn ayaad ka fahamtay laakiin sidaas maaha waa wada shaqaynaa hay-adaha amniga waan iska warqabnaa waan kulannaa waan isweydiinaa riboodada waa un la kala qaataa laakiin mustawihii inuu gaarsan yahay ayaa wax ka qaban yihiin isagana waktigaa dhammaystiraayo waana rajaynayaa xilliyada dhow haddii ilaa yidhaahdo inaan ku guulaysano inaan min maaragtay hoos ilaa iyo kor aan isku xirno hay-adaha amniga iyo maaragtay shacabka inaan isku xirno taasna waxa waaye shacabka laftirkiisa ayaa looga baahanya in hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan haddii aysan la shaqeyn wax badan ayaa ka xumaa karaayo dhibaatadana shacabkii annaga waa nagu soo wada laabanaysa annagoo wada jirno wixii shacabka gaarana annagayna gaareen arrinkaas marka arrin aada iyo aada u xanuun badan waaye haddii aan wada shaqayn dhaba ah oo maaragtay aysan jiri lahaynna waxaa intaan hadda dhacda in ka badan aa dhici laheeday laakiin wax waa dhinaa karaan waxa dhimana waxaan aaminsana inay waqtigooda dhamaystirmi karaan laakiin qaraxyada inta badan dadka shacabka lala beegsanayo ama hoteelaha ku jiraan ama goobo maqaaxiyaa sida midda liidoo kale ka dhacday mas-uuliyadda ka dhalan karta marka dadkaas masaakiinta ee maalin kasta la laynaayo idinka laftirkiina soo wax kuma lehidin marka hay-adaha amniga laga soo tago wallahi de anigu dadku kama celi karno goobaha kama celi karno waana dee haddii aan goobaha ay tegayaan aan marna laga celi karin oo inay tagaan ay sax tahay nimanka ayagaana dadka masaakiinta ee maatada un ay raadsanayaan waa wax dhib badan waaye islaamku saan la wada socono dee xayaatada insaanka oo qofka hadda markuu sheeganayo inuu islaam ama uu diin ama uu caqiido uu aaminsan yahay ou sheeganayo meelaha dadka masaakiinta ay joogaan shacabka shacabka caadiga ah inay wax ka raadiyaanay meesha kumaba jirtaba laakiin de waxay aaminsan yihiin oo saxa inaysan jirin ayaa meeshaas ka muuqanayso annaga mas-uuliyadda waa nagu dhacaysaa waxbaan ku leenahay dadkaynana inay wax gaaraan marna uma dulqaado karno mana maaragtay laakiin haddana waxaan leenahay dee balaayadu wax iska raadsanayso nin naftiisaba soo biimeeyey way adag tahay sida maaragtay looga hortagi karo haddana un dadaal fara badan oo jiro awgiis ayaan waxaan isleenahay wax badan oo la yareyno waan aaminsannahay inta dhimanna waa dhammaystirmi doontaa haddii shacabka iyo amniga isla wada jaan qaadaan oo cid kasta ay dareento amnigu inay ciidu qayb ku leedahay nafteedana lagu badbaadinayo naftooda walaalkeedna lagu badbaadinayo waxaan is leeyahay wax badan ay naga yaraa doono haddana wixii intay shalay ahaayeen maanta maaha waa gartay muddo koobanaad hadda mas-uuliyadda guddoomiyenimada haysaa iyo midda dabcan duqa magaalada maxaa kuu qabsoomay
wax badanna way noo qabsoomeen waxna way naga dhiman yihiin inkastoona laba bilood iyo wax badan aan lagu ijaazi karin haddana istraatiijiyad ayaan dejinay oo laba kun lixyo tobanka anugu tala galnay oo aan rabno inaan waxqabadkayna aan ku salayno inta aan joognana dee waa ogsoon tahayo walaysyo badan oo dadka soomaaliyeed meelaha qaarkood ku heestay ayaan wax ka qabanay hadda ku buundibiyo ansaloti markaan soo baxaya ka hor ayaan soo dhagax dhigay oo aan rabno inaan dib udis ku samayno wadooyin badanna ilaa hadda dhowr wadana waan soo furnay dhowr wadana haddaan dhagax dhigay inay maaragtay wacyigelin bulsho oo fara badanna waan samayno dadku inay ayagu wax qabsadaan taasna haddii ilaahi laba lix bilood gudahooda la arki doonaa dadkaan abaabulnay oo aan gaarsiinay inay ayagu wax qabsadaan inay wadooyin badan ay sidaa ay ku dhismaanna waa rajaynaynaa hawaankii malaayga iyo birbiginba oo badda kasoo horjeeda oo burbursanaya dadkuba inay badda ku dhacaan cabsi badan laga qaba isaguna waan dhisnay maamulkii iyo shaqadii shaqaalihiina wax baan ka qabanay oo hadda salkaan dhignay waxyaabo badan ayaa noo qabsooma hadda aan halkan aan kuwii laba iyo saddex aan ku dhihi karin waxa dhimanna haddii allah awoodda lanoo ogolaado inaan qabanaan rajaynaynaa hadda socdaal aad ku joogtaa magaaladatan london een, muxuu la xiriiraa socdaalkaaga Een, magaalada london imaashadan mid waxay kula xiriirtay martiqaad ay noo sameeyeen een, ma- maaragtay dowladda ingiriiska sida wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee, iyo maayarka magaaladan london ayaa iyo kulamo ayaan la lahayn adiga ilaa iyo dhowr kulan ayaa noo qabsoontay maalintii oo oo ugu horeysay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xiriirka caalamiga aan la kulanay iyo hay-ad la yidhaahdo david oo u qaabilsan maaragtay een, horumarka wadamada africa iyo ayaan la kulanay jawi fiicana noogu dhammaaday maalintii labaadna waxaan la kulanay qaybtii maaragtay een, kuwii magaaladu dhi- oo dhigayga ahaa iyo maaragtay ayaan la kulanay iyo booliiskii iyo marka wax badana noo qabsoomay wax waa gartay kulamada ka sokow maxaad marka ka wada hadasheen oo aad doonaysaan in maaragta laydinka caawiyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd mantaanaynta muqdisho iyo london ayay eeday arrinkaas ayaan u nimidnay oo meelo badan aan isleenahay haddii suuro gasho wax badan idiin qabsoomi doono taasna een, doorasho inay gelayaan ayay noo sheegeen markaas ayaan sii wadi doonaa wixii aan ku ballannay Een, wax badanna way noo qabsoonaa inaan intaa intaan iswa- ishor fadhiisanno oo aan wixii aan ayaguna inooga baahnaayeen annagana anuga baahana aan isu sheegno nasarkeeda wax weyn ah marka la eegaayo dabcan waxyaabaha hadda gobolka banaadir oo kale baahiyaha een, maaragta uu qabo ee aad doonaysaan in laydinka caawiyo maxay tahay waxaa ugu muhiimsan waa wadooyinka in lala dhiso iyo cisbitaallo dadka bulshada soomaaliyeed maalihii ay maaragtay maadaama muqdisho ay aada u weyn tahay oo ilaa saddex milyan oo ruux ay ku nooshahay Mm.
cisbitaaladii daryeelka haweenka iyo caruurta iyo waxbaa naga aa nagu liiso waxaa sidaas si lamida naga burbursan wadooyinkii waxaan u baahanay in noola dayactiro waxaan u baahanay inaan qalabka iyo dhismooyinkaas iyo aan helno oo iyo qalabkii nadaafadda iyo ka qayb qaadanayay marka dee dad uun daalan oo runtii dagaalka soo kacay oo qofkuna markuu muddo bukan oo jiranahay uu jirada kasoo tooso wuxuu u baahan yahay in wax badan maaragtay oo lagu day lagu aa badan la siiyo nafaqa oo ka dhigto marka baahidaynu ma yara laakiin wax badan oo kamid a waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan gaarsiino inay ayagu qabsadaan hadday iskaashadaanna wax badana noo qabsamaayo oo hadda waaqalkii dowladda hoose labada milyan iyo barka ay ku baxda soomaali unbaa dhistay ilaa dhowr wadana annaga unbaa soomaalida hadda dayax tirayso qaarna annagaaba rabna in intaan bilowno aan dhisnaan rabnaa marka waxaasoo idil waxaan rabnaa inaan soomaalida meel kasta ay joogaan guda iyo dibadba inay gaaraan inay ayagu ay wax qabsadaan arrinkaas ayaana muhiimaddu ay tahay shalay quudinaan joognay dadkayna quudin ay u baahnayn maantana horumaray u baahan yihiin muqdishona saad la socotaba caasimada labaad ee xagga horumarka Mm.
ayaa la yidhi ayaa la sheegay sidaad la socoto horumarkaasaan rabnaa dadkeena ay ka qayb qaataan dadka cidda kale oon la kaashan karno aan uga maarmin inaan la kaashano ugu dambeyn een, jaaliyadda soomaalida ee ku nool guud ahaan dalkan britain laftirkooda ma la kulmaysaan oo ma kala hadlaysaan sidii ay eh, dalka uga qayb qaadan lahaayeen horumarintiisa ribaan aad aad u mahadsan tahay runtii markii kulamadii rasmiga ay noo dhammaadeen waxaan hadda diyaar u nahay inaan jaaliyadda aan kala qayb qaadano kulamo waana u bandhigaynaa muhiimadda koowaad iyo muhiimadda labaad iyo muhiimadda saddexaadna anagu jaaliyadaha inaan siinaan rabnaa iyo inaan dowladda shisheeye ama dad shisheeye inaan siina ma rabno jaaliyadda ayaana la kulmayna haddana ayaga ayaa ma- ayaa noo bilaabanaya kulamadoodii taas ayaan rabnaa inaan uga gudbino fartiinta aan ximbaarsan nahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay guddoomiye adaa mudan aad aad u mahadsan tahay aad aad u mahadsan tahay ribaan
intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale haddii eebbaha awoodda la heedmo inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
waa tahay v o a ayaad degeysanaysaan dhegaystayaal waxaa la soo gaarayay xilligii hadaayo kale aad dhegaysan jirteen barnaamijka cawiyeyska washington caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaana la diyaara
Say la dardana ayaan ku hollina wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan toddobaadkan ah barnaamijka cawayska washington qodobadaan idinku haya waxaa ka mid ah arrimahan gobaadee aanada gunaadkiyo reebaya godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la isu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga waxaa qayb kale oo ka mid ah sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad waxaan kaloo idiin hayaa dal ay jaaliyadda ugu badan muslimiinta ugu badan iyo madowga ugu badan ee ku noolba ay yihiin soomaali talow dalkaasi waa kee barnaamijka cawayska ayaan caawa idinku hayaa waxaad sidoo kale barnaamijka cawayska washington caawa ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigii aanu la yeelanay fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye gabdho toddobaad koor baaba la meheriyeyoo gabadhi wayba baxday isagu saaxiibka intuu ninkii abwaanka jaamac baqya ka soo kacay ayuu xaafadii yimiday gabadha markaasuu yidhi heblaayo ma joogtaa markaasi kadib meed waxba ogeyn maxaan ogahay heblaayo way dhooftay oo xagee tegtay holland bay tegtay oo waa la guursaday ninkii marar dilaa halkii buu kasoo noqday kadib abwaankii halkii buu ka sameeyey marka markaa ninkiiba wuxuu ku rayoonaya isagoo jabuuti joogo iska horday inuu holland joogo gabadhii la joogo uu la socdo marka wuxuu ku dhahaa anigoo hurdaan riyada anigoo hurdaan riyada holaadaadaya halkaad joogtid baa habeenkii layga helaa waa caawo iyo cawayska washington aan ku horumare sheekada gobaad ee aad barnaamijkan cawayska washington iyo sidoo kale barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqashaan ayaan toddobaadkan idin haya iyadoo weliba sheekada gobaad ay meel xasaasiya marayso fariimo aad adagna hawada laysu marinayo ismaaciil xuseen farjar oo sheekada inoo haya waa kan
waa mar kale iyo silsiladdeenii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo hadashay oo tidhi saxarahan dhex jooga hase ahaatee hal abuurrada reer yudhub ay yidhaahdeen malaha gobaad baariis ayaan ku aragnay iyada oo dalxiisa laakiin gobaad ayaa warkeeda la dhowrayaa in ay saxaraha ka soo hadasho ama baariis inan da'yar oo lagu magacaabo rayaan bashiir xuubey oo ku nool magaalada muqdisho waxayna leedahay raggii inan isku haysta gobaad horta warkeeda oo sugan yahaya dhanka kale sagabankii xaajada gusheediiyo asal gogasha noo dhigay yaxyaan uga goleeyee sida nin gobbood falay garbaduub laguu xidhay oo gobaad daraaddeed gege uu ka duuliyo garoon caashaq kaa dhigay ah beer caashaquu galay gocashada u nugulaa laba is afgaratay guurku wada heshiisay wax soo dhex galo oo kala geeya badanaa inantaan gadoodee intay oday gaboobay guri ay la gelileed gubtahanyada daraadda gabahiirta doorbiday garabkaaga baahan ee aad la gaarine kaba aamus aan garan weli gacalahaygow kuugu soo gabayaysa sida aan gorfeeyey cidlo kuguma goysee nin waxgarada noqo oo murugada ka giijoo samirkuyaanu kaa gurine gabadhaa ka gaara waan gartay aad bay u mahadsan tahay rayaan bashiir xuube oo ku nool magaalada muqdisho toddobaadkan hablaha ayaanba dab yarshidayna waxaa magaalada hargeysa fariin ka soo dirtay inan hal abuura oo lagu magacaabo leyla cali faarax waxayna leedahay arrimahan gobaadee aanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la isu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga horta meeday gabadhii yaase guri dugsooniyo koogayi nabaditaal yaa gaaridii dumar u gabooday meel wacan yase baadi gooboo gelin qudha daraaddeed guntiyaa u giigsaday aaway gadhcadaagii geniyada ka dhiibee barakicii gabantaa wiilkay guyaal badan kalgacayl la godasheey guud ahaan faceedana uga gooni noqotee gayaan uga irdhowdow meeday gacaladaadii sawtaa geli cidlaah iyo geriyaad u hooyatee saxarii gubanayiyo ku godoonsan meelbaas gaajadiiyo oonkuna ku gowracay habaas weyn gurmadyaa u tegay weli haddaan gaacda maansada gees kale ka eegoon soo gudbiyo wixii jira anigoon cid gaasirin runta lagama guuree gama ii wax iga raray oo aan la gamashiiyey ayuunbaa isoo galay annagaa ku guursanne soo carar gobaadeey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dubu soo gucleeyo gurigii hargeysiyo geyigii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba geeskahaaneed cajabay balgooxow googaada yaa furay oo cigal la garab dhigay yaa geesigii dhalay intuu kabaha soo guray masjidyada la galayuu ka yaboohshay goor hore gaarba uma taqaanide gacan haadis waa maxay inta dibadgelowdiyo qurbajooga gebigood ayaan leeyay guurtay geniyada la laabto goolaaftan joojiya wacdaraa ka dhacay goobta aad bay u mahadsan tahay leyle cali faarax oo ku sugan magaalada hargeysa waxaa mar saddexaad silsiladan gobaad ku soo noqday hal abuurka cabdirabi bashiir guuled oo ku nool dalka bakistan isaga oo furfuraya qaar ka mid ah halxidhaalayaashii horey la isugu weydiiyey barnaamijkan sidoo kalena rag badan jawaaba u diraya halxidhaalo guuna nin kastaaba gaarkii caynkii ku geegsiyey kol haddiiba geenyada gobad guudhaldhaalay guusheeda lagu xiray maraqan ka goyno guntinta aan afurin sadkan iyo cagooree gacalo lagu sheeg guya deerba tabisay lulumaha biyaha gale oo gelimo jooga kanicada gudaysa guudkeed ka duushay goorteeda elefaan galku quusinayo garab iigu jooga gundahay ku laashay gudninta anaa furay waa caashaq ruuxii kaa gale ku kaasiray godwal waa lakugu riday keligaan gocoshada uurkaaga gubayo geed dheer ku saarey maanu midaagaro gada kale waxaan odhan anigoo gafmaansada gacalow ku maagayn ifiyow garbaa naqay gocoshada warkaa helay inaad geelka cayr tahay geeslay ka maran tahay gurin aad ka dhiibtiyo gini jeeb ku gurnayn waxaa maragta ii galay godobtaa tilmaantay gobaad ay ka carartay lagu sheegay gabiley haddaad gabadha guuriyo gurmad ugu imaan karin calayow ha gelin gacalow ka dheero
silsiladda gobaad oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona idaacadda duhurnimo ee maalinta berri ah haddii rabbi idmo haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan farriimahaaga noogu soo hagaaji ciwaanka la'anta afka soomaaliga ee somali at v o a news dt com
meelaha ugu qabowga badan ee caalamka waxaa ka mid a waddanka finland hase ahaatee waxaa la yaab leh in jaaliyadda ugu badan ee dalkaasi ku nool ay yihiin soomaali oo weliba haddii ay madow tahayna waa soomaali hadday muslimiin yihiinna waa soomaali oo jaaliyadda ugu badan ee dalkaasi degan waa dad soomaali ah waxaa halkaasi jooga weriye cabdisalaan ibraahim hereri oo waayadanba ku jira safar tabliiq oo xagga saxaafadda ah waxaan kala sheekaystay hereri soomaalida iyo qabowga iyo barafka la yaab kale ee halkaasi ka jira gaar ahaan magaalada owlu ee dalka finland cashaay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku salaamaya adigii asxaabta kaleba booqashooyinkayga dhinaca saxaafadda ee aa u bixiseen tabliiqa saxaafadda waxa aan iminka joogaa magaalo la yidhaahdo owlu waxay ku taallaa cidhifka waqooyi ee waddanka finland waa dhul aad iyo aad caan ugu ah qabowga iyo barafka faraha badan lee ka dhaca xalay markii aanu soo gallay magaaladan owlu caashaay minestady bay ahayd minestady waxa weeye inta biyuu ku barafoobaan bay soddon darajo hoos uga martay marka marka barafkii wuxuu isku bedelay dhagax iyo dhalo wallahi waxaynaan shuqul ku lahayn buu isu bedelo horta dee baraf buura ah ayaad caashaay arkaysaayo marka jidadka iyo laga xaadho ayuu buura noqdaa waddada hareeraheeda yaalla waa gartay dhirtana waxaad moodaa kuwa booskaadhada lagu soo sawiri jiray oo dee iyagoo sidan aanu weligay allahay ma arag waa dhirtii oo deedna caleemama laha dabcan laakiin laan walba barafkuu saaran yahay dadkana waxaad moodaa caashahay sida loo labisan yahay oo haddaanad si aana u labisanin aanad kaba dabaalanaynin waa gartay inay dayaxa tegayaan waxalayaali waxaad dhar leeday baad xidhanaysaa indhahoo keliya waa inay kusoo jeedaan laakiin walaal waxaa mucjisada ah weligay aanan anigu meel laba adduunyada ku arag waxa weeye qoraxdu waxay usoo baxdaa ku dhawaad tobanka subaxnimo qorax la sheegana ma ahee waa deeftiinkeedii uun haye dabadeedna saddexdiiyo badhka ilaa afarta rubcla ayay dhacdaa salaadii jimcaha caashaay waxaanu tukanay labiyo tobankii iyo rubuc shan iyo toban daqiiqo kadib ayaa haddana dabeedna la adibay casarkii iyadoon dadkii masaajidkaba ka dhammaan oo sidii loo fadhiyo shan iyo toban daqiiqa udhexeeya duhurkii iyo casarkii dabadeedna markaasaa haddana afarta rubcla waxaa la tukanayaa maqribkii laakiin waktiga iyaguna ay dhibaatada ugu badan mutaan waxa weeye waktiga rabadaantoo kaleo inta badan ku dhacda xagaaga saacad keliya ayaa qoraxdu ay ka yaraan libidhaa kama dhacdee way ka libidhaa marka saacad iyo badh wakti ay igu sheegeen ama saacad iyo rubac oo keliya ayaa dadku uu afuraa casheeyaa wixii uu qaadi karo u qaadaa labiyo labaatan saacadood iyo badh bay soomaan taa ka waran marka malaha meesha looguma talagelin hadda dad sooma inay meesha joogaanba looguma talagelin malaha iyo dad salaad tukada midna I- iyaga qudhooda oo iminka muddo dhowr iyo labaatan sannadood ah dadka badankooda waddanka joogay baa doodaasi weli taagan tahay qaar baa iyagu ku adkaystay inaan waktigaasi siaad sheegaysa la soomi karayn dabadeedna waxay sameeyaan qaar sacuudigay la soomaan qaar turkigay la soomaan qaar waddankiibay la soomaan qaar meelo kaley la soomaan qoraxdii oo dhan waa la iska dhaga tira miya iyo iftiinkii cidi kuma xirnaba dadka qaarkood laakiin qaar baa ku adkaystay oo yidhi annagu sidii diintu tidhi intaa qoraxdu ay maqan tahay qoraxdiina dee qorax la sheega maaha waa eh, qorax dhacaysa maaha waa qorax yaro libdhaysa saacad iyo badh bay maqnaanaysaa horey ka soo noqonaysaa horey kasoo noqonaysaa ha salaamaad waa duna sidee dunida noocaasa caashay waxaa ka sii daran weliba inkastoo waddamadan scandinavianku ay isku wada mid yihiin haddana halkani waa cidhifkii waqooyihi adduunyada ee dhulka labland la yidhaahdo ee aan iminka kaala hadlayo maantoo kale dadku way faraxsanaayeen oo waa minus twenty five minus twenty three marka waxay ku leeyihin waaba laynala saa'iriyey maanta diirimaada laakiin haysana walaal laba xero oo qaxootigu ay ku jiraan baa magaalada duleedkeeda ku yaala haye bal hadda adigu qiyaas xeryaha qaxootiga oo ku yaala dhul sidan oo kale ah oo soomaali badanina ay ku jiraan waaw xeryaha marka sidee u egyihiin bal dad sawir ka bixiso ma teendhooyinba ma dhismayaal dhisan oo iska xero loogu magacdaray laakiin facilitygii o dhan haystaba
Eh, dabcan haddii facilitiesko dhan aanay haysanin eh, dee nololiba ma suurto gelayso run ahaantii xeryaha qaxootiga weli maan tegin laakiin eh, maanta ilaa berri baan ku tala jiraa inaan tago waxaa la ii sheegay ilaa dhowr iyo afartan qof oo soomaaliya midkiiba inay ku jiraan waana dadkii imika soo galay en, oo waddanka marka inta badan eh, soo galaan waa loo kala qaybiyaa dalkao dhan markaa waa dadkii cusbaa ee hadda soo galay laakiin guud ahaan waddankan caashay waxaa ku nool ilaa dhowr iyo toban kun oo soomaaliya ilaa dhowr iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeysay ayay eh, waddankan joogeen badankoodu Eh, qaar fara badan oo kamid a dhalashaday qaateen markii ugu horreysay waddankan ay yimaadeen En, waxay la kulmeen cunsuriyad aada u fara badan iyo iyagoo la jir diidayey taa way ka yaro ladan yihiin imika En, laakiin waxa kale ee caashay in la xuso mudani waxa weeye weligaa yaala hameed adigoo aragtay ama maqashay waddan soomaalidu ay yihiin jaaliyadda ugu badan hadday madow yihiin iyagaa ugu badan hadday muslim yihiin iyagaa ugu badan haddii carabnimo la yidhaahdo xitaa Iyaga- soomaalidaa ugu badan waddankan waa gartay maxaa taa ugu wacan baa liri dee qaxootigaa faraha badan ee soo galay dhowr iyo toban kun oo kale jaaliyada ay ka joogaan ma jirto haye cabdisalaan magaalo sidaa u kadeed badan oo minus thirty iyo ka badan ay marayso qabowga uu maraayo halkaanaaba eh, la joogi laha iyadoo minuskiiba aan la gaarinoo en, soddon iyo labaatan iyo ay marayso maxaa u doontay meel noocaasa maxaa galay tabliiqa galay muxuu ahaa
caashay tay keentay eh, waa arrinta ad iminka ka dhawaajisay lafahanteeda bal hadda inaan arko meel minus thirty degree centigrade ama ka badan oo barafkuna uu saa uga dhacayo oo qorax naf leh oo la sheegana aan la arkin iftiinkeeda mooyaane bal hadda sida dadka soomaalidu ay ula qabsadeen marka magaaladan owliya iminka aan kaala hadlaya afar boqol baa degan soomaalida iyo intaa xeryaha ku jirto ilaa boqol la ii sheegay inay ku dhow yihiin dee marka maba yaraba cidhifkii adduunyada hadday shan boqol ku joogaan soomaalidii dunidao dhan bay u qaybsantay marka meel walbay joogaan aada iyo aad waxaan umalaynaya dayaxa iyo mars iyo meelaha iminka eh, la saaminayo hawada sare haddii la tagana qaar baa loogu tegi lahaa malaha aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay cabdisalaan aad baad umahadsan tahay adigaa mudan walaa
qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washington ee caawan ah waa waraysiga fanaanka cabdiraxmaan siciid xadantaye oo aad toddobaadyo dambe ku dhegaysanayseen barnaamijkan caweyska washington wariyaha v o a ee magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa waraystay fanaanka xadanteeye heeska holland eh, ma kuwiaad qurbaha ku tiriseen baa isaguna
may wallaahi heeskaas waa hees ee rabadaan oo qisa run oo ku fadhiya waxaa sameeyey een, abwaankii weynaa jaamac baqayo ee heeskii hore dad bayaan dad bayaan isu diidin sameeyey ayaa sameeyey marka een, wuxuu iga sheekeeyey abwaankaasi nin saaxiibkii ah oo isku majlis ahaan jireen ayaa gabarh la sheekeysan jiray sidii caadada gabadha muddo badan bay sheekeysan jireen ha sheekeystaan laakiin ninkan saaxiibkii dhaqaalo fiican ma u haysan oo dee ama gabadhii ku doono ama ku guursado marka sanadba sanad buu dhiibay wixiina waa gabadh iyadana waqti baa ku socda Een, maalin maalmaha kamid a ayaa ilan gabadho iska aamusta wiigga dambaba carabkeygii baa soo baxay oo nin baa holland kasoo doonay wuu yimiday oo reerkii mashaqeeyey oo yaradkii bixiyey oo maxaan ku dhahdaa fiisihi wixii oo dhan isa saaran buu gabadhiina wiigga damba bay ku daray yidhi gabadha waa u aamusteen marka maalin maalmaha kamid a sarkaan waxa kasta salaasada ay noo ahaato sii daran dee ba- ballantii caadigii la qabsan jiray ilaa show salaasada kor bay baxaysa ayaduna fiisihiigi iyo wixiigii bay saaran gabdha toddobaad kor baaba la meheriyey oo ninkii wayba dhoofeen oo gabadhi wayba baxday oo isagu saaxiibkaa intuu ninkii abwaanka jaamac baqayo kasoo kacay laba yaroo mijood soo cunay ayuu xaafadii yimiday gabadha markaasuu yidhi heblaay ma joogtaa gabadheereeda shaaqidii albaabka furta way yaabta xigta ninkana waxbaan ogeyn gabadhii guriga ka shaqeynaysa.
shaqaynaysa muxuu ahaa markaasay gabadhii baa haddana mar labaad tiri way yar dhaqaaqday markaa baa haddana kusoo noqotay markaasay tiri walaal heblaay ma joogto markaasuu yidhi xaggee tagtay markaasay ka tiri miyaad waxba ogeyn maxaan ogahay heblaay way dhooftay oo xaggee tagtay holland bay tagtay oo waa la- oo waa la guursaday ninkii marar dilaa halkii buu kasoo noqday isagoo yaabon buu inamadii ka kacu kusoo noqday marka qisadii buu uga sheekeeyey kadib abwaankii halkii buu ka sameeyey marka markaa ninkii baa wuxuu ku riyoonayaa isagoo jibuuti joogo iska horday inuu holland joogo uu gabadhii la joogo uu la socdo markaa wuxuu ku dhahaa anigoo hurdaan riyada anigoo hurdaan riyada holaadaadaya halkaad joogtid baa habeenkii layga helaa markaa saas u dhacay waa
hahabtay meel madhan hareeraha agtaydo anoo hiifay gogoshii waxaanan hayn oon helayn ban ku hawo waxaanan hayn oon helayn ban ku hawoodaa hahabtay meel madhan hareeraha agtaydo anoo hiifay gogoshii waxaanan hayn oon helayn ban ku hawooda waxaanan hayn oon helayn ban ku hawooda wawigu waa bilaash waa bilaashee Hey, bilash, bilash, hawawigu waa bilash.
dhowaan waxaad eh, gaadheen muqdisho hargeysa bal haddaad nooga waranteen ka waran maxaad odhan iyo fanku siduu ku yahay magaalooyinkaasiyan soomaaliyeed wallaahi horta niyahow een, eh, rabadaanow een, muqdisho ayaan howlo shaqa aan u tegay isla marka ahaan uma aan diyaar ahayn inaan barnaamij ka dhigo muqdisho waana markii iigu horreysay nolosheeda aan arko bishan rabadaan ee bishii rabadaan ee la dhaaftay kowdeedii bay ahayd ayaantii igu soo gashay rabadaan kow Een, horta arrin mucjisaan ku arkay waxa weeyaan waa meel hawadeedu ayna kaaba cadhaysiinin marnaba waa meel aad iyo aad iyo aad u hawo fiican waa meel aad iyo aad u qurux badan waxyaalaha kale aan kala yaabay aan kasoo arkay muqdisho waxaa kamid ahaa waddan koob iyo labaatan sano uu dagaal ka socdo oo intaasoo dowladood iyo intaasoo awoodood ay ku hirdamayeen oo haddana dhismihiisu sida uu yahay iyo siduu taagan yahay aan la yaabay dadka markaan weydiiyan ka yidhi waddankan intaas sano dagaal ka socday haw siduu u dhisan yahay jawaab cajiibay siir waxay dhahdeen inta dhinac laga duminaya dhinacna waa laga dhisayay
aad iyo aad waa jawaab la- lagu qanco Eh, bal dhinaca kale hargeysana ka waran Een, hargeysa is very nice wallahi waa meel aad iyo aad u fiican waa meel hawo macaan een, waa meel nabadgelyo ah een, eh, een, samarkii hore ayaan tegnay iyadana oon bandhig faneed ka sameynay aniga iyo fanaanadeenii kalsoon bacdo iyo caana marwo waa meel aad iyo aad u fiican aad iyo aadna lagu soo dhaweeyey fankana aad iyo aad loogu jecel yahay naftii heesta naftii maxaad odhan leed cabdiraxmaan heeskaa naftii ordaysaba waxbaa eryaye anuun isugu yirma kuwa imi waxaad sameeyey een, abwaan cali senyo een, laaxinku waa aniga een, waa qiso cajiiba ayuu iga sheekeeyo waa nin gabar jecel markaasaa jacaylka awgiibaa gabadhii isaga oo meel kale u socda oo kaba soo qaad inuu magaalo kale tega doonaya ayuu waxis arkaya isagoo gurigii gabadhii uun garaacaya saa ka furasa markaasuu is ogaanaya waa ugu baryaya inuu halkan joogo markaasuu ku leeyahay naftii ordaysaba waxbaa yaryeye anoon isugayn ma ku imiye
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo afjarayaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
markaan ku arkaan ilmeeyaayo ma wada farxad badan la ooyaaye markaan ku arkaan ilmeeyaayo ma wada farxad badan la ooyaaye jacaylubaad indhuu noqoto askuubay hadkaanadina qaban jacaylubaad indhuu noqoto askuubay hadkaanadina qaban urkiyo wadnahaa agtooda degtoon urkiyo wadnahaa agtooda degtoon inayski qalbigu hey ohey waadi inayski qalbigu ohey ohey waadi
heestaas waxay ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a gebagabadii idaacaddayada ayaan kusii siqaynaa dhegeystayaal haddii barnaamijyadani ay ku dhaafaan waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a weli dhinacii sugaanta kamaanaan bixine mid ka mid ah heesaha ayaan idiinsoo gudbinaynaa
marban jidhiidhicooda jidhku idubaasa inta jow idhaadan dibu jeeya laabta wuxuyaa jibsoomaare jeexaya aan ka dhaadhacay ambajaha wariiri marban jidhiidhicooda jidhku idubaasa intan jow idhaadan dibu jeeya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaalaya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaalaya anu jilcan yar jiibsada intu jiray haliistii hali jeleelkaygina miya jahaada laydhigii hal jeleelkaygina miya jahaada laydhigay qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeedsaniguu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye sugan jiirtayla kore jarka dacal qalam jalam jalam qalam heestaasi waxay gabagabow tahay idaacaddayadii fiidnimo jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
marban hadalka jooja anu jiitamayan inta aan janjeersado orojaga ka siiya jamal quruux wanaagi jawhariya luulay edha jahoradiye marban hadalka jooja anu jiitamayan inta aan janjeersado orojaga ka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.